bsmi illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllh وslm عlى nabiyina mxamad وعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximh اllah tacalى bab man lam ysأl اlimaaraة acaanahu اllah عalayha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yas'al qofkan su'aalanin alimaarata madaxtinimada acaanahu allahu alla waa u kaalmaynayaa calayhaa imaaradaas loo dhiibay waa ugu kaalmaynayaa alle imaarada marka waa ka macno ballaaran tahay madaxtinimada kore waxay noqonaysaa madaxtinimada kore iyo kuwa hoose ee hadday noqon lahayd ama caamil inuu beled ka noqdo iyo saaci inuu noqdo iyo qaadi inuu noqdo iyo xisbada inuu noqdo iyo waxyaabahaasoo dhan ay yacni jago oo dhan ayaa gelayso qofkii weydiisto qofkii aan isagoon su-aalanin la siiyo acaanahu allaahu calayha alla waa u kaalmaynayaa qofkii marka aan isagu markaa su-aasho oo weydiistana rabbi uma kaalmaynaya mafhuumku sidaas weeyaan qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa jariir bnu xaasimin can ilxasan wahuwa alxasan bnu abi lxasan albasriyu can cabdiraxman bni samura qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu waxauu yidhi yaa cabdaraxmaan cabdiraxmaanow laa tas'al ilimaarata madaxtinimaha su'aalanin noocay doonaysaba ha ahaatee qaabkay tahayba fa innaka adiga in ucdiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weydiisasho xaggeed haddii lagaa siiyo wukilta ilayhaa adaa laguu soo leexinayaa wukilta haddii kaafka la takhfiifiyo sidaas waaye laba dabdi baa ku bannaan wukilta iyo wukilta wukilta marka la yidhaaho la takhfiifiyo macnaheedu waxay tahay adaa laguu soo leexinayaa bis adiga laa waayo wukilta marka la yidhaahdana adiga ayaa lagaaga khaliif dhigaa oo ilaahay subxaanahu watacaala adiga ayuu kuu xil saaraa garabkaagana waa ka baxaa wa in ucdiitahaa haddii madaxtinimadii lagu siiyo can gayri mas'alatin su'aal la'aan ucinta calayha waa lagu kaalmaynayaa iyada korkeeda waa lagugu kaalmaynayaa riwaaya marka tilmaantay sida qofka loogu kaalmaynayo waxay leedahay waman ukriha calayhi anzala allahu calayhi malakan yusadidu ninkii lagu qasbo madaxtinimada isagoon rabin loo dhiibo qofkaasi malag ayaa alla usoo dejiyaa malagaas oo toosinayo gacan qabto hanuuniyo ayb sidaas waayo marka sida u alla u kaalmaynayo malag baa loo xil saaraa marka ayb xadiid baa marka isaga sidaa ku yimid ayb oo ibnulmundir iyo uu soo saaray tirmidina sidoo kale usoo saaray tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan waidaa xalafta haddii aad dhaarato calaa yamiinin dhaar haddii aad ku dhaarato korkeeda fara'ayta aad aragto hayrahaa dhaartaas hayrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay iyada fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo waati ladii huwa khayr ka khayrka ana la imow xadiidkan qeybtan dambe kitaabu alaymaani waannuduur ayaan kusoo marnay oo kusoo sharaxnay inta hore ayaa hadda maxalushaahidka uu yahay kitaabulaxkaamna waa baabka tarjamadiisana mudaabaqaynayso kitaabulaxkaamna mudaabaqaynayso ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man sa'la alimaarata madaxtinimada qofkii su-aasho wukila ilayha waa loo sarfiyaa oo loo leexiyaa isaga ayaa xaggiisa loo leexiyaa marka marna tii hore wuxuu ku keenay tarjamadii hore qofkaan su-aalanin tarjamadanna waa qofka su-aashow labaduna xadiidka hadda unbaa daboolaya qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaari wahuwa cabdulwaari bnu saciid alcambariyu altannuuriyu qala xadaanaa yunus wahuwa yunus bnu cubayd albasri can ilxasan qala xadaanii cabduraxmaan bnu samurata qaala qaala lii rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu igu yidhi yaa cabdaraxmaan bna samura laa tas'al ilimaarata madaxtinimaha su'aalanin fain ucdiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin su-aal xaggeed lagaa siiyo wukilta ilayha waa lagu leexinayaa oo alla garabkaagu ka baxayaa adaa lagu xilsaarayaa wain uqditahaa can gayri mas'alatin haddii lagu siiyana ucinta calayha waidaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta gayraha khayra minha faأti aladii huwa khayrun wakafir can yamiinika marka xadiidka waa kii hore laakiin dariiqa kala duwan sanadka marka laba xadiis oo kale xisaabnaanayaan tarjamada fiqigeedana waa kala duwan yahay oo midna waxay tahay ninkii weydiisto nina ninkaan weydiisanin wey labadana hal xadiisuu nebiga ku jamciyey halkii xadiis marka bukhaari waa keenay sanadka u kala bedelay bis si uunan takraar maxdi ah uunan u noqonin ayb marka xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan ana man طalaba alimaarata faucdiyahaa turikat icaanatuhu calayha min ajli xirsi dadaalkiisa darteed ayaa loo bannaynayaa ilaahay uu garabkiisa uga baxayaa wayustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidka ana طalaba maa yatacallaqu bilxukmi wax xugun ku tacalluqo in la dalbaa makruuhun waa karaaho fayadkulu waxaa gelaya fi limaarati imaarada waxaa dhexdeeda gelaya alqadaau qaalinimada waalxisbatu xisbada xisbada waa boliiska qofka inuu boliis noqdo oo uu yani isagoo anshaxa iyo yani dadka khiyaanada iyo laga ilaaliyo iyo anshaxaas dariiqa ciidanka ilaaliyaa xisba la yiraahda ayb qofka inuu dalbado marka anu kuwaas iga dhig iyo inuu yiraha waa madaxtinimo waa iyada lafteeda ayb wa ana man xarasa calaa dalika laa yucaanu qofka arrinkaa u dadaala ma loo kaalmaynayo wa yucaariduhu fi daahiri waxaa ka hor imaanaya marka xadiid abu daawuud oo wariyey man طalaba qadaءa almuslimiina xataa yanaalahu huma galaba cadluhu jawrahu falahu ljanna qofkii muslimiinta qaalinimadooda inuu qaalli u noqdo dalbo gaaro dabadeed cadaaladiisu ay ka qaalib noqoto jawrkiisu jannaduu gelaya hadda halkan waa la ammaanay waxbowna dalbay sida la tilmaamayo culummada marka waxay ku jamciyeen loo kaalmayn maayo marka la leeyahay macnaheedu maahan mar kasta dembi buu gelayaa ma aha waa dhici kartaa iyadoon loo kaalmaynin haddana ilaahay inuu uun markaa yacni cadaaladiisu ay iska badnaato oo uu dadaalo waa dhici kartaa laakiin arrintan qataray leedahay marba haddii laguma kaalmaynayo meesha ay timaado waxaa badan marka qofkaas inuunan dadaalin ayaa badan laakiin hadday dhacdo inuu dadaalo waa iska badbaadaya ayb yani madaxtinimadii hadduu dalbo cadaalad maba keenaayo oo la jasmiyey ma aha xadiidka ayb amase in la yidhaahdo qofku man dalaba alqadaa'adan xadiidkan abu daawuud waxaa laga wadaa xaalada daruurada oo ay dhacdaba qofkii maalan dadkiina ma yaqaanaan wax kaloo ahal shaqadan u ah ma jiraan marka inuu yidhaha war haddaad ii dhiibataan ani shaqadan waa idiin qabanaya markaasoo kale iyadu dalbashadaasoo kale fuqahadu waxay dhahaan dhib ma laha ayb waxaa kaloo iyadana qur-aanka ku soo aroortay inuu alla yidhi nabiyullaahi yuusuf isagoo ka warramaayo qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alardi khazaa'inta dhulka yacni maaliyadda dhulka taallo meeshaan ii yeel buu yidhi jagadii marka waa doonay nabiyullaahi yuusuf iyo wa qaala sulaymaan nabiyullaahi sulaymaanna wuxuu yidhi wahablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi sidee loo jamcinaya culammada marka waxay dhaheen ambiyada kuma jiraan ayaga lianna ambiyada ilaahay ma gefaayaan iyaga dabcan oo macsuumiin oo xagga alle laga ilaalinayo marka iyaga loogama qiyaa qof galabgelab ah inuu iskaga qiyaas qaato ambiyadii ilaahay aaday u khaldan tahay marka dad badan waxaa arkaysaa xaalkoodu ilaahay og yahay oo ijcalnii calaa khazaa'ini alardi soo qaadanaya nebi yuusufba madaxtinimada waa dalbay annagana waa dalbayna marka nebiyullaahi yuusuf cismow haystay adiga cismo ma haysid sidaadana da waxaan lacag baaba lagu doonaa hadda madaxtinimada lacag badan ayaa lagu doonaa dadkaa la gadaa marka ninkan intaasoo lacaga muxuu u gelinaa haddii uunan wax ku qabin iyo tuhmad aanay jirin ayb marka ambiyada ilaahay loogama qiyaas qaadanayo dadkan marka ayb waxaa kaloo iyada keeni doonaa baabka soo socda sharxiisa iyo ku keeni doonaa qaalinimada laftirkeeda marka qofku uu dalbanayo waa marka ay mutacayin ku noqoto koow marka labaadna waa inuu og yahay dad ugu kaalmaynayo inuu haysto haddaa adiga ahal u tahay laakiin cid kuu kaalmaynaysaba aynan jirin ma qaba ma la qabo kara jagadaas oo kale lanna xadiidka cabdullahi bn camr bn alcaas ayaa wuxuu ahaa kayfa bika yaa cabdallaahi cabdullaahi sidee baa xaalkaagu noqonaya idaa baqiita fii xuhaalatin min annaas haddii aad ku baaqi noqoto oo aad dhex joogto dad buunsho ah qad marijat cuhuuduhum wa amaanaatuhum qad marajat cuhuuduhum wa amaanaatuhum oo ballamahooda iyo ammaanadooduba isdhex gashay fa kaanuu haakadaa sidaan isku noqday ayb dad iyaga dhan iska raaraco oo aan ammaano lahayn aan ballan lahayn wax ay isugu dul qaadanayaan ama ay isugu tanaazulayaan aan jirin oon ammaano iyo ballan midna aan lahayn haddaad ku baaqi noqoto see yeelaysaa buui markaasuu nebigu wuxuu yidhi wixii alleh rasuul ii dooraan markaasuu nebigu ku yidhi waxaad yeeshaa calayka bikhaasati nafsika nafsadaada ilaali oo ka soo bax taada ka soo bax wadac canka amra alcaama dadka caamkaa arrimahooda iyo maamulkoodana iska dhaaf iskaga tag marka markaasoo wax muciin ah adiga kuu kaalmeeyo jagadii ilaa ninkan keligiis dowlad ma ahaanayo keligiis dowladdu ma aha dad badan baa kula jiro haddii dadkaasu khaa'iniin u badan yihiin isaga muxuu toosin karaa marka marka inuu yidhaahdo maahan aniga waxbaan hagaajinayaa nin kastoo fiican baashaani hadduu ka cararo dadkii xumaayay u gacangelaysaa ee adigii haddaad aaddo meeqo qofoo xun ayaa dhexda ka gelaysaan waxaa laga yaabaa laba boqol inaad tihiin oo toban meelahaas ay roon tahay marka toban nin inta ay ku dhex jiraan boqol iyo sagaashan qof maxay toosin karaan waa waxba marka haddii muciin kugu kaalmeeyo ounan jirinna waa ka dheeraanaysa leanna laa shaka markaa waxaa ah inaadan waxba keenaynin ayb baabu maa yukrahu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yukrahu la nacayo oo min alxirsi dadaal loo dadaalo ah cala alimaarati madaxtinimada loo dadaalo qaala xadaanaa axmed bnu yunus wa huwa axmed bnu cabdillaahi bni yunus alyarbuuciyu qaala xadaana bnu abi di'bin can saciidin almaqburiy can abi hurayrata can nabiyi sal l slama qaal nabigu waxau yidhi innakum idinku sataxrisuuna cala alimaarati madaxtinimadaad ku dadaalaysaan wasatakuunu waxay ahaan doontaa hiya iyadu nadaamatan qoomamo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa nicma waxaa nicmo lahaaday almurdicatu midda nuujinayso yacnii madaxtinimada markay bilow kuu tahay markaasay wanaagsan tahay daahirka waa ka fiican tahay ilaa qofkii waa nuugayaa waa jaqayaan wa bi'sat waa baas lahaatay alfaatimatu baa baas lahaatay midda midda yacnii gooynayso kolka ay qofka gooyso oo madaxtinimadii ama dagaal lagu kiciyo ka taga dagaal uga taga ama si kaleba uga dego ee madaxtinimadiisii dhammaato markaasi hadda wixii ladaadkii iyo macaankii uu helaayay iyo shahawaadkii waa go-een maxaa haray markaas tabiicaad tabiicaad raacasho hadduu adduunyada joogana waxaa laga yaabaa in maalin walba lasoo qabto leena maxkamad hala keeno beriyo waxaa sameeyey waxaanuu galay kanuu yeelay in la yidhaahdo ayb aakhire marka la tagana dee tabiicadeedu waa badan tahay oo su-aal badan tahay su-aasheedu aaday u badan tahay marka fa nicma almurdicatu ta'da waa ka gooye wa bi'sa ta'di waa geliye nicmo iyo bi'sa faacilka loo tiiriyo ta'da in la geliyo in laga gooyo sidaanoo kale markuu yah labadaba waa bannaan tahay xadiidka marka labadii wej buu ku yimid fa nicma almurdicatu wa bi'sat alfaatimatu almurdicana waxaa laga wadaa qofku markuu madaxtinimada uu qabto ayaamaha ugu horeyso farxad iyo wuxuu ku jiraa iyo wax yacnii waa nuujinaysaa marka ay gooyso oo ay jartana waa marka madaxtinimada uu ka dego marka iyada tabicaad iyo dhibaato iyo dad mar walba wax u haysto ayb waa haddiiba uu badbaado uu ka badbaado wax dilo nin walbaa marka waxaa weeyaan markuu ka tago waa iska tegayaan xataa waxaa laga yaabaa dalkiisi inuusa joogi karin yani caalamul islaami saasaaba ku badan baqaalibka an waxbuu qasayaa marka hore sida wax isaga u walaaqayo marka dambe xataa hadduu ka dego qarashkii iyo wax ilaalintii iyo meeshii waa ka baxayaan marka markaas ayaa qaxooti hor leh ou gelayaan allah lmustaan tabicaad sow maaha marka iyadii mar allaale markay saa u jeerta xisaabtan iyo dhibaato iyo kadaba orod iyo ayuu gelayaa aakhiro iyadoo weliba ay dhiman tahay ayb wa qaala moxamed bnu bashaar xadahanaa cabdullaahi bnu xumraan qaala xadahanaa cabdulxamiid bnu jacfar can saciidin almaqburiy can cumara bni alxakam can abi hurayrata qowlahu yani wuxuu ka dhigay mowquuf markii horena mawsuul labada waa isa waa saxma qaala xadaanaa moxamed bnu lcalaa wahuwa abuu kurayb qaala xadaanaa abuu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can buraydin can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu qaal dakhaltu cala nabiy sal l slam nabigaan u galay ana aniga iyo warajulaani laba nin oo min qowmi qowmkayga ka mida faqaala axadu rajulayni labadii nin midkood baa wuxuu yidhi amirnaa yaa rasuul allah rasuul allow madax naga dhig shaqo noo dhiib wa qaala alaakharu milahu ka kalena sidii oo kaleu yidhi faqaala nebigu waxau yidhi innaa anagu laa nuwallii madax kama dhigno haadaa laa nuwallii uma dhiibno haadaa kan oo arrin maamulka ah man qof uma dhiibno sa'alahu su'aashay walaa man qofna uma dhiibno xarasa calayhi u dadaalay sida u gaari lahaa falankeed qabtayna kaasna ma siinno uma dhiibno riwaayada waxay leedahay marka abuu muusa alashcari ayuu u dhiibay nebiga marka saddex bay ahaayeen laba shaqay warsadeen midna ma warsanin kii aan warsanin baa shaqada la siiyey labadan kalena waa waayeen ayb man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ayb haddana waxaa yanii qofkan markuu warsado ama ugu dadaalayo tuhun ayaa jiro macnahaasaan marka loo siinaynin ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in imaaro si loo gaaro lagu dadaalo taas iyada marka inay markaa aynan fiicnayn ayb qaala almuhallab oo shuraaxda bukhaariga ka mida wuxuu yidhi alxirsu cala alwilaayati madaxtinimoo lagu dadaalo huwa sababu waa sababka fi iqtitaali annaasi calayha dadka inay ku dagaalamaan waxa dagaalka sabababa waa madaxtinimada loo dadaalayo xataa sufikat iddimaa'u ilaa dhiig la daadiyey wastubiixat alamwaalu maalyaalkana la bannaystay dadka in la dhaco waalfuruuj hawaankiina furuujtooda lagu bannaystay wa caduma alfasaadu fi lardi bidalika fasaadkii baa weynaaday arrintaas sababkeed ku weynaaday dhulka korkiisa taas iyadu sheeko uma baahna wa wajhu nnadami shallayda wejkeeduna wuxuu yahay annahu qad yuqtalu ninkan waa shallaynaya maxaa laga wadaana waxaa laga wadaa qad yuqtalu in la dilaa laga yaabo nimankii afartanka sano madaxda soo ahay qaar si xun u dhintay sooma jiraan iyadoo la eryanayo markaa si xun loo dilayo yay u dhinteen marka haddii la weydiiyo saacaddaas la yidhaha war madaxtinimo ka waran nin dadkaas ka mida inaan ahaada ay khayr badnaa lahayd u dhehi lahaa marka macnahaas marka macnahaas shallaydu sidaas waa noqotaa ow yuczala ama jagadii baaba laga qaadaya ow yamuuta ama waa iska dhimanaya fayandamu cala adukhuuli fiiha wuxuu ku shallaynayaa inuu galo liannahu yuqaalabu biatabicaati raacasho ayaa laga dalbanaya wixii uu markaa halleeyey alla tirtakabaha waqad faatahu waana dhaafay maa xarasa calayhi waxuu ku dadaalayna waa ka tageen bimufaaraqatihi weytada uu waayey baashaan marka wanaageediina waa ku faaruqay haddana adiga qoomamo iyo dhib ama dilka carar ama waxaad tahay ama nin markaas yacnii wax loo raacanayaa tahay ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man usturciya qofkii loo dhiibo raciyatan shacab ama dad mas-uul loogaga dhigo falam yansax aan u khayr miirin soo noqona isaga ninkii madax laga dhigay oo dad mas-uul looga dhigay oo aan dadkaas daacad u noqonin falam yansax macnaheedu aan daacad u noqonin qaala xadaanaa abuu nucaym wa huwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa abulashhab can alxasan ana cubayd allahi bna ziyaad cubaydullaahi bni ziyaad caada wuxuu soo booqday macqila bna yasaarin fii maradihi aladii maata fiihi saxaabigaa jiradii uu ku dhintay ayaa waxaa soo booqday markuu jiranaa cubaydullaahi bni ziyaad cubaydullah ibni ziyaadna basrow madax ka ahaan jiray mucaawiye iyo yaziid iyo madax uga ahaa nin aada u xunna waa ahaa oo taariikh xun faqaala lahu macqilun macqil baa wuxuu ku yidhi inii aniga muxadisuka mid wax kuu sheegayaan ahay xadiian xadiid ayaan kuu waramayaa samictuhu min rasuuli illahi sal l salam nebiga aan ka maqlay samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahayo maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu alla oo u dhiibayo mas-uul oo uga dhigaya raciyatan raciyo falam yaxudhaa aan ku ilaalinin binusxihi daacadnimadiisa aan ku ilaalinin dadkaas lam yajid ilaa yacni lam yajid ma helayo raa'ixata aljanna jannada carafteeda ma helo qofkaas yani jannada carafteeda ma helayo ma gelaayo way jannadii ma gelaayana macnaheedu naartuu gelayaa halisma falam yaxudhaa ay falam yasumhaa way aan ku dhowrin wasnan wa macnan lam yajid fii nuskati sagaanihi ilaa lam yajid ilaa baa ku jirta waana ku fiican tahay macnaha ayb marka macqil ibni yasaar ninkan buu wax u sheegay cubaydullah ibni ziyaad markaas uu aakhir xayaatihi isagoo marayo macruufkiibau faray munkarkiina waa ka reebay muslim wuxuu ku siyaadiyey alaa kunta xadahtanii hada qabla alyowm cubaydullah ibni ziyaad baa wuxuu yidhi maanta ka hor maxaa iigu sheegi weyse yidhi warkan xadiidkan aad hadda ii sheegaysid maanta ka hor maxaa iigu sheegi weysay qaala wuxuu yidhi lam akun liuxaditaka ma aan ma aanan ahayn inaan kuu sheegayo makuu sheegay ma kuu sheegayo sababta marka waxaa la yidhi xasanulbasri baa wuxuu ku tilmaamay ninkaa nin dhiigyacaba waay haddii wax loo sheega waxaa laga yaabaa inuu dilaba saxaabiga qofkuna waxuunan awoodiisa aan ahayn laguma addoonsanin marka maanta ka hor aniga kuumash inaan kuu sheego waajib maba igu ahaynba laakiin hadda waxaan kugu sheegayaa waaba dhiman rabaaba yaanan la dhimanin cilmigaasna macna sidaasna waa la tilmaamay bal imaam muslim wuxuu yidhi lowlaa anii mayitun maa xadatuka fakaanahu kaana yakhshaa badshahu marka waa ka cabsanaya qofku marka haddii uu ka cabsado qof jaa-ira oo dilkiisii uu ka cabsado wax xumaana maaha dadkana isku mid maaha haddii marka qofkan jaa-irkaa nafsadiisa uu ka badbaadsado dembi male isaga ayb xadiid ibnu maajah ayaa wuxuu ahaa laa yanbagii lirajulin qof uma habboona an yudilla nafsahu nafsadiisa inuu dulleeyo see u dullaynaa baa layidhi rasuulka markaasuu wuxuu yidhi yataxamalu maa laa yutiiquhu waxuusan awood u lahayn oo xambaaranayo de waxaadan awood u lahayn haddaa xambaarato soo isma dullaynaysid marka ayb qofkii hadda asagu karti leh oo yacnii xaqaan sheegayaa dhahayana lama ceebeynayo isagana waa fiican yahay lanna xadiidku wuxuu ahaa afdalu jihaadin kalimatu xaqin cinda sulaanin jaa-ir labada marka maqalda dabaraani asaga fi lmucjam alkabiir wuxuu kusoo saaray wuxuu yidhi xasanulbasri lamaa qadima calayna cubaydullahi ibnu ziyaad amiiran markuu ninkan noo soo galay cubaydullahi ibnu ziyaad amarahu calayna mucaawiya mucaawiya amiir nooga soo dhigay hulaaman buu ahaa nin dhallinyaro ah safiihan oo doqon ah yasfiku dimaaa dhiigga daadiyo safkan shadiidan daadin adag wa fiina cabdullahi ibni muqafal almusani saxaabigaasaa nala joogay fadakhala calayhi daata yowmin maalinuu usoo galay faqaala lahu wuxuu ku yidhi intahi camaa araaka tasnac war waxaan aan ku arkayo inaad samaynayso ka joog faqaala lahu wuxuu ku yidhi cubaydullahi ibnu ziyaad saxaabigii wamaa anta wadaaka oo maxaa kaa galay yiri adiga maxaa adiga tahay yidhi shanigan adiga maxaa kaa galay qaala uma kharaja ila lmasjidi buu u baxay faqulnaa lahu waxaan ku niri saxaabigii maa kunta tasnacu bikalaami hada safiih calaa ru'uusi nnaas ninkan doqonkaa warkiisa maxaa ka rabtaa dadka dhexdooda ninkan doqonkaa oo iska yani jariia ahe dhiirani maxaa dadka dhexdooda wax ugu sheegaysaa faqaala waxau yidhi inahu kaana cindii cilmun cilmi baa agtayda ahaa faaxbabtu anlaa amuuta xataa aquula bihi calaa ru'uusi innaas waxaan jeclaysta marka inaan cilmigaas dhaho oo aan sheego dadka dhexdooda si aanan ula dhimanin uma qaama waa kacay famaa labita an marida maradahu aladii tuwufiya fiih marka labadan saxaabiba waa lu- waa u sheegeen marka cabdullahi bni muqafal iyo macqil ibni yasaar labadooda saxaabi kalena waa u sheegay ayb oo isagana uu ku yidhi e, e, e, caa'idullaahi la dhihi jiray baa wuxuu ku yidhi ay bunaya e, nabigan waxaan ka maqlay ina shara ricaa'i lxutama iyaaka an takuuna minhu markaasuu cubaydullaahi bni ziyaadir ijlis inamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed waar iska fariisuu yidhi buunshaa tahay asxaabi maxamed buunshahoodaa tahay ayb marka labada riwaayaba marka waxaa weeyaan waa laba riwaayo iyaguna isla sax ah oo jiraan ayb dadkan madaxda ah marka la leeyahay marka falam eh, yaxudhaa binusxihi falam yaxudhaa binusxihi maxaa laga wada ninkii madaxuu noqday dadkii daacad uma noqonin macnaheedu maxay tahay daacadnimo darada maxay ku imaanaya wuxuu yidhi wayaxsulu daalika kaagaasaa xasilayo bidulmihi lahum dadka inuu dulmiyo muxuu ku dulminaya biakhdi amwaalihim maalkooda inuu ka qaato ow safki dimaa'ihim ama dhiigooda ou daadiyo aw intihaaki acraadihim ama cirdigooda inuu galo ou qarariyo wa xabsi xuquuqihim xuquuqda ay leeyihiin inuu ka ceshto ou ka ounan siinin wa tarki tacriifihim maa yajibu calayhim fii amri diinihim wa dunyaahim iyo inuu ka tago dadkii inuu baro ou aqoonsiiyo waxa ayaga u danta ah oo waajibka ku ah diinkooda iyo adduunyadooda yani hadduusan da- ninka madaxda dadku hadduunan diinka barin maunan u naseexaynin dadka waa khiyaano ayb yani waxaa weyan hadda diin barid iska daaye mid barayaysan daynaynin xataa isaga inuu baraa laga rabay kii baraayaan ka aan nabadgelaynin marka soo khatar maaha wa biihmaali iqaamati alxuduudi fiihim dadka inaan daacad loo noqonin maxaa ka mid a xuduudda inaan la oogin dhexdooda inaan xuduudda lagu oogin wa radci lmufsidiina minhum dadka wax fasaadiyay inaan laga qabanin wa tarki ximaayatihim inaan dadkii la difaacin oo cadowgoodii aan laga difaacin wa naxwi dalika intaasoo dhan intaas marka ninkii madax laga dhigo ee aan samaynin waa khiyaanay dadkaas ayb qofka aan intaas fahmayninna waa qabi jaahil iska ah ayb marka intaa wuxuu ka bixiyey macaanidaas ee xadiidkan uu leeyahay marka falam yaxubhaa binusxihi marka nusxiga laga rabo intaas waa dadkii inuu difaaco diinkooda maalkooda cirdigooda dalkooda inuu difaaco uu ka ilaaliyo iyaga dhexdooda kuwa fasaadka wado inuu qabto uu ka qabto dadkii diinkoodii inuu baro waxa waajibka ku ah fii diinihim wa dunyaahum inuu baro iyaga inuu iska ilaaliyo ounan dulminin waxyaabahaasaa laga rabaa marka wqaala bnu baطaal hada waciidu shadiidu cala a'immati اljawr xadiidkan wuxuu leeya waxaa ku sugan waciid adag dadka madaxda ee jaa'iriinta ugu sugan korkooda faman dayaca man istarcaahu allahu aw khaanahum aw dalamahum faqad tawajaha ilayhi طalabu bimadaalimi اlcibaad ninkii addoommada dulmiyo aakhira waxaa ku soo wajahan waxaas oo eed sheegasho ah eedahaas uu dadka ka galayna xasanaadkiisii baa dadkii la siinaa dembigoodana isagaa lagu raraya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xadiis waan ka booday qaala xadaثna isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa xusayn اljucfiyu qaala zaidatu qaala zaa'idatu dakarahu hishaamu can اlxasan qaala ataynaa macqila bna yasaarin baan u nimid nacuuduhu annagoo soo booqanayna fadakala cubaydullaahi baa soo galay faqaala lahu macqilun uxadiuka xadiidan ayaan kuu sheegayaa samictuhu min rasuuli illahi sal l slam aan ka maqlay faqaala maa min waalin nin madax noqdaa ma jiro yelii raciyatan raciyo maamulo min almuslimiina oo muslimiinta ka mida fayamuutu wahuwa gaashun lahum dhimanayo isaga oo khiyaanay ilaa xarama allaahu calayhi aljanna ilaa alla jannada waa ka xarimay ayb oo abaalmarintiisu saas waaye macnaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man shaaqa qofkii dhibtamo oo dadka dhib geliyo shaqa allaahu calayhi alla korkiisau dhibaa isagana qaala xadaanaa isxaaqu lwaasitiyu qaala xadaanaa khaalidun ayb khaalid bn cabdillaahi daxaan weyaan ninkan can iljurayriyi jurayrigaana waa saciid bnu iyaas aljurayri bukhaari marka wuxuu leeyahay saciid bnu iyaas wey walam yukharij albukhaariyu lilcabaasi aljurayriyu jurayriyi shay-an wahuwa min hadihi abaqa cabaas aljurayri nin la dhaha jiro dabaqadaana waxba kama soo saarin khaalid adaxaanna macduudun fi man samica min saciid qabla alikhtilaaq saciid aljurayri baa wuxuu ka mid yahay dadka mukhtaliiintu ku jira isku dardarmay markii dambe laakiin khaalid adaxaan wuxuu ka maqlay qabla alikhtilaaq intuuna isku dardarmin waxaana lagu dabdiyaa nin kasta oo ayuub asakhtiyaani soo gaaray qabla alikhtilaaq buu jurayri ka maqlay ninkii aan soo gaarin ayuubna bacda alikhtilaaq uu ka maqlay waayahay an ariif can ariifin abi tamiimata ayb waa ariifu bnu mujaalib ayaa la yidhaha abu tamiimata alhujaymi ayb qaala shahidtu safwaana safwaan ayaan xaadiray wa junduban iyo jundub marka jundub bn cabdillaahi waayo jundubna waa la yidhaha jundabna waa la yidhaha daalka in la godo iyo in la kordhigo labadaba waa la dabdiyey wa asxaabahu iyo asxaabtiisa wahuwa yuusiihim isagoo u dardaarmayo faqaaluu waxay yidhaahdeen hal samicta min rasuuli illahi sal l salam shay-an nebiga wax ma ka maqashay qaala waxau yidhi samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo man sammaca qofkii dadka ismaqmaqashiiyo sammaca allaahu bihi alla waa fadeexaynayaa oo waa maqmaqashiinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadkou ku fadeexaynaya alle aljazaau min jinsi alcamal ayb qaala waxa uu yidhi waman shaaqa marka waxaa la yidhi muqadamadan muxuu u hormariyey saxaabiga xadiidkan man samaca samaca allaahu bihi yowma alqiyaama xadiidkaas muxuu usoo hormarsanay ilaa xadiidkan dambe iyo qeybtan hore laba xadiid waay muxuu usoo hormariyey marka waxaa la yidhi wuxuu usoo hormariyey nimanka uu waaninayo wax u sheegayey khawaarijay ahaayeen markuu waaniyey ayagana waa waa is-ooysiiyeen niman khushuucay oo markaas yacnii waanadii iyo wacdigii la ooyey iska dhigeen iridda markay ka baxeenna shaqadoodii hore ka galeen marka isagu u dareemayay dadkan inay noocaas yihiin khawaarijta oo daahirkana inay iska dhigaan dad fiican xagga kalena ay wax xun sameeyaan markaasuu wuxuu leeyahy tanu u hormariyey marka ninkii haddaba dadka istustuso oo dadka ismaqmaqashiiyo aakhira alla waa fadeexayna ee saas hala ogaada waay marka qaala waxauu yidhi waman shaaqa qofkii dadka la dhibtamo ee dhiba yacni waman shaaqa bimacnaa shaqa shaqa allaahu calayhi ilaahay korkiisa waa dhibaa yowma alqiyaamati ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen awsinaa noo dardaaran faqaala waxau yidhi ina awala maa shaykan ugu horeeyo oo yuntinu urayo min alinsaani xaal ou qofka ka mid yahay badnuhu calooshiisa qofku markuu dhinto waxa ugu horeeyo soo uro waa caloosha faman istadaaca qofkii awoodo anlaa yaakula inuusan cunin ilaa dayiban xalaal maahane falyafcal ha sameeyo calooshan aad wax ku gurayso iyadaa ugu horeyso soo uraysa marka meel sidaasa ninkii awoodo marka inuu xalaal calooshiisa ku shubo haya ha cuno xalaal falyafcal waman istadaaca qofkii awoodo allaa yuxaala inaan la kala dhexgelin baynahu isaga iyo wa bayna aljannati iyo jannada bimil'i kafin calaa cal sacab muggeed oo min damin dhiig xaaraan ah ah dhiigga oo haraaqahu uu daadiyey qofkii yacnii intaa yacni sacabkaas dhiig ah qofkii awoodo in naarta ee jannada iyo isaga inaynan sacabkaa dhiiggaa uunan kala dhexgelin falyafcal ha sameeyo yani wuxuu ka wadaa marka dhiig yar oo aad qof ka daadisaa jannada kaa hor istaagaya marka wuxuu leeyahay qofkii awoodo isaga iyo jannada dhiig yar oo xaaraana inuunan kala dhexgelin ha sameeyo ha sameeyo marka waxay tahay haka fogaado waayo dhiigga xaaraanta uu dalaq dhahayo waxaa hadda ugu sahlanba dhiiggaas uu noqo waa ka yaryahay wax yar waa ka fududyahay ummaddii marka qatli yaa lagu salladayn allah mustacaan iyo harji ka wax dilaaya muxuu ka dheefaa marka ninkan waqtigiisuu ku dhintay wixii ilaahay camalkiisana waa aaday wax hadda dheef gaara uu ka helaayo ma leh shaydaan aan ahayn uun inuu ku xambaaro ayb isaga waa ku naar mudanayaa kanna hadda wax ka baaba-ayo hadda awalba waqtigiisa unbuu ku dhimanayo qisadan marka ibnu xajar wuxuu yidhi nimankan uu jundub hal ii keeno uu yidhi uu waaninayay niman qur-aanka aad u yaqaanay ahlulkhawaarij wa bacdi riwaayaat baa waxay leeyihiin dabaraani uu wariyey iitinii binafarin min quraa'i alqur'aan walyakunuu shuyuuqan niman qur-aanka akhriya halla ii keeno odayaalna ha ahaada qaala fa ataytuhu waxaan u keenay marka binaafic bni lasraq waa khaariji azaariqada ninka madaxda u ahaa wa abi bilaal mirdaas khaariji buu ahaa wa nafarin macahumaa iyo dad iyaga la jiro sittatin lix ah ow amaaniyatin ama sideed faqaala wuxuu yidhi inii samictu rasuula allahi sal ly slam fadakara alxadiid ayuu sheegay abi tamiima marka wuxuu yidhi anahu indalaqa maca jundubin ila lbasra faqaala hal kunta tudaarisu axadani lqur'aan jundub abu tamiima wuxuu ku yidhi qof aad qur-aanka la akhriso ma jiraa qultu nacam haa qaala faatinii bihim ii keen kuwaas qur-aanka yaqan qaala faataytuhu binaaficin wa abi bilaal mirdaasin wa najdata najdata alxaruuri waa khaariji wa saalix bni mishrax faanshaa yuxadis marka inuu dadkaa waaninayuu bilaabay lianna marka wuxuu u leeyahay dad qur-aan yaqaan ii keen wuxuu ka wadaa ninka qur-aanka yaqaan haddii qaabdarra ay gasho dadku waa dhibkiisu aada u badanaa qultu ibnu xajar wuxuu yidhi wa haaulaai alarbacatu fiiri afartan min ru'uusi alkhawaarijay ahaayeen aladiina kharajuu ilaa makata maka u baxay linasri bni zubayr waa baxaan makay aadeen cabdullahi bni zubayr iska dhigeen inay u gargaarayeen lamaa jahaza ilayhi yaziid bnu mucaawiyata aljuyuusha fashahiduu macahu alxisaar alawal markii gaarka laga qabtay cabdullahi bni zubayr waa la joogeen niman ciidan u ahay ahaayeen falamaa jaaahum alkhabaru bimowti yaziida bni mucaawiya ninkii cabdullaahi bni zubayr kusoo duulay yaziid waa dhintay markay maqleen sa'alu bna zubayr can qowlihi fii cuhmaan nimankan marka barnaamij iyo qorshay awalba lahaayeen eeg waxay iska dhigaayeen inay cabdullahi bni zubayr la jiraan laakiin ayagaaba rabayba xukunka markaasay yidhaahdeen aye ninkii marka yaziid ahaa waa dhintay markay maqleen bay yidhahdeen aye cuhmaan maxaa ka qabtaabay cabdullahi bni zubayrow cuhmaan bnu cafaan ka waran faatnaa calayhi waa ammaanay cabdullahi bni zubayr cusmaan faqadibuu iyaga waa xanaaqeen wafaaraquuhu waa ka tageen faxajuu waa xajiyeen wakharaja najdatu bilyamaama ninkan najdat alxaruuri yamaamuu aaday faqalaba calayha waa qabsaday marka ayb wa calaa bacdi bilaadi alxijaazna waa qabsaday wakharaja naaficu bnu lasraq bilciraaq fadaamat fitnatuhu muddatan muddo ayuu meeshaas ka jabhadaynaya dagaal un uu ku jirayo duurka wa ama abu bilaal mirdaas fakaana kharaja calaa cubaydillahi bni ziyaaduu ku baxay qabla dalika faqatalahu kaas waaba la dilay nimankaas waa marka nimanku uu leeyahay war yani ilaahay ka cabsada oo waaninay ayb dadka marka sideeda sida badanba haddii kacaan ou dhasho dad oo xogku xoog wax ku doonaya markay jiraan boqolaal bax waa ku hoos duugan weligeed taariikhda saas waa ahaa jirta jabhad hadday samaysanto marka hore hal dan a la muujinaa in layskula socdo laakiin boqolaal barnaamija hoos ka xirxiran boqolaalkii barnaamij baa hadhow marka ummadiina lagu damaarinaa iyagun isku damaarinaya marka dadkii dad ahlu khayro waxaa jira marka iyagu wanaag u socdo kuwaas marka wanaagga u socdo ahlu khayrka iyaga de khayrkoodii waxba uma dhibaayo arrintaas oo hadda siirada haddaad akrisaan dadbada dadkan cabdullahi bni zubayr ciidankiisay ka mid yihiin ay ka mid ahayn fiir cabdullahi bni zubayr marka maxaa la dhaha isaga cabdullahi bni zubayr ninna khiyaaroo fiican ayb wahaakada waa badan yihiin dadka saas oo kale berigii meeshaan maqrib ayaa waxaa joogi jiray niman cubeydiyiin oo aad u dhib badan oo dadka muslimiinta aad u laayi jiray oo sunnada ku dili jiray fuqahada dhammeeyey markii dambe fuqahadii madaahibta dhan waxay fadwoodeen nin marka waxaa jiri jiray abuu yaziid alkhaariji la dhihi jiray oo nimankaas la dagaalami jiray fuqahadii marka maqrib waxay fadwoodeen ninkaas in lala dagaal galo kuwan cubeydiyiinta inay ka daran yihiin ninkaas khaarijiga marka cubeydiyiintan halala dagaalay fadwoodeen intoodii badnay badnayd fuqahadii bis dadkii muslimiinta markay ku baxeen nimankii ee lala dagaala dagaalka intuu socdo abuyasiid alkhaarijiga muxuu samaynaa marka dadkan unbuu ku maqan yahay raggan marka fuqahada ama yacnii dadkii caamada ahay fuqahada fadwadooda kusoo baxay unbay dilayeen mar walba ciidankiisu kuwaanay dilayeen marka nagtay ku hayaan haddii la yidhaah war waxaan maxay tahayna wuxuu leeyahay anaa wax ka qabanayo dhib male maalka waa ka dhacayaan marka markay maalkao kale ka dhacaan wuxuu leeyahay war maal waxba maahane dadkan nafsadiinayba halis u yihiin maal maal muxuu taha sidaasuu ku maaweelina markii dambe waxay sameeyeen meelow marka uga garabkooda dadkii ka baxay isagaa marka meel lagu aadiyey dadkiioo ku maqan marka ciidankan hore jiro ayuu ciidankiisii tartiib uga soo baxsaday meeshaa lagu gumaaday marka dadkii fuqahadii iyo ummaddii dhammayd meeshaas marka imaamu dahabi markau waa tacaliiqiyey marka qisada juska shan iyo tobnaad sir aclaami nubalaaga markaasu wuxuu yidhi alcubaydiyuuna acdaau lislaam waalkhawaariju acdaau lmuslimiin cibaaro fiicanuu saaray wuxuu yidhi cubaydiyiinta nimankan cubaydiyiinta la leeyahay acdaau waxaa weeyaan acdaa ullaahi wa rasuulih alle iyo rasuul ay cadow ku yihiin kuwaan diinba cadow ay ku yihiin cubaydiyiinta ama alkhawaarij waxa uu yidhi fa acdaau lmuslimiin waa kaa mar iyaga muslimiinta unbay dhammaynaayeen mar walbo hadda ninkan abuyasiidku ciidankii dagaalka dhinac uga jiray baabicinaya hadda marka maalkoodii qaadanaya u dilaya mar walbo ayb tacbiirkaasu marka ka bixiyay kuwana acdaa ullahi wa rasuulih kuwana acdaa lmuslimiin weeyaan sidaanu marka jundub uu u waaniyey marka nimankan ayb ayb riwaayada gadaal marka wuxuu ku yidhi dabaraani wuxuu ziyaadiyey xadiidka aakhirkiisa fabaka alqawmu markii owaanadaa dhiibay jundub waa ooyeen dadkii waa nimankii khawaarijta meesha ku fadhiyo faqaala jundubun jundub waxa uu yidhi lam ara kalyawmi qatu maantoo kale ma arag uu yidhi axaqa binnajaati min haaulaa'i wax uga xaqnimo badan inay badbaadaan kuwaan in kaanuu saadiqiin uu yidhi marka ooyintan iyo hadday run tahay hadday ooyintani run ka tahay waa badbaadayaan uu yidhi kuwaan laakiin niman barnaamij u cad yahay waay maxaa marka ooyintooda qultu walacalla hada huwa asiru fi tasdiirihi kalaamahu bixadiidi man samaca sababta uu hormariyey sidaan inay taha laga yaabaa buu yidhi wa kaannahu tafarasa fiihim inuu aad isha u geliyaa laga yaaba dalika walihada qaala in kanuu saadiqiin walaqad sadaqat firaasatuhu firaasadiisiina waa soo baxday fa inahum lamaa kharajuu markay meeshii ka baxeen badaluu sayfa fi lmuslimiin sayftooday qaateen muslimiintay qoorta uga guraayeen waqataluu rijaala waaladfaala ilmo iyo madhaa iyo ragba waa laayeen wa caduma albalaa'u bihim balada xaggoodana waa badatay waa weynaatay kamaa taqadamat ilayhi alishaaratu fi kitaabi almuxaaribiin baabu lqadaai walfutya fi ariiqi baabu bayaani xukmi alqadaai qadii xukunkiisa caddayntiisii uu baabyahay walfutya iyo fatwada fi ariiqi jidka dhexdiisa in lagu fadwoodo wax lagu kala saaro yacnii ninka qaaligaa waddada dhexdeeda xugun ma ku ridi karaa waddada dhexdeeda fadwo ma lagu bixin karaa wa qadaa yaxya bnu yacmar yaxya bnu yacmar wou xukumay fi ariiqi dariiqa dhexdiisa wax ku xukumay qaali buu ahaa yaxya bnu yacmar marka isagoo waddada socdaa laba ishaysato waa dhegaystay waa xukumay haddii marka qadiyaddu ay qadiyad markaas uu fahmi karo oo aan u baahnayn ta'amul dheer iyo hadday qadiyadu sidaas tahay waa iska bannaan tahay wa qada ashacbiyu calaa baabi daarihi caamir bnu sharaaxiil ashacbiyina wuxuu wax ku xukumay albaabka gurigiisa hortiisa ayuu dad ku kala saaray qala xadaana cusmaan bnu abi shaybata qala xadaana jariiru can mansuur can salim bni abiljacd qala xadaana anas bnu maliki radia allahu canhu qaal baynama ana wanabiyu sala allahu alayhi wasalama khaarijaani min almasjidi xilli aniga iyo nebigu aan masaajidka ka soo baxaynay falaqiyanaa rajulun nin baa nala kulmay cinda suddati lmasjid masaajidka banaankiisa ama albaabkiisa faqaala yaa rasuula allah mata saacatu saacadda waa goorma qaala nabiyu sal ly salam maa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay macalushaahidka marka waa meeshan haddii uu albaab masaajidkii banaankiisii buu nebiga wax ku su-aalayaa nebigiina waa u jawaaba marka alfutya fi ariiq weyaan waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam qofka marka uu su-aal ku weydiiyo marna yacni su-aasha waa laga leexiyaa su-aashiisa su-aal kalaa isaga loo dhiibaa oo uga muhiimsan midaas uu su-aalayo taasaana looga jawaabaa nebigu sidoodu yaala saas mararka qaarna su-aasha uu ku weydiiyey waa laga aamusaa waxba nebigu waa dhacdaa in dad inta waxay su-aalaan shib uu ku yiri marmarna wuxuu samayn jiray inta wax la su-aalo ayuu su-aashiina inta ka jawaabo ziyaadana ugu daraya intaba waa ku jirta ayb wax kasta uu qof su-aalo haddii la yidhaah laga jawaabo mararka qaar bay qofkuba dhib u tahay maa acdadta lahaa marka wuxuu yidhi maxaad u diyaarsatay waxaa uga muhiimsan marka ninkaan saacadda weydiinayo in u diyaargaroobo fakaana arajula ninka waaba isaga oo istakaana degay uma qaala yaa rasuula allah maa acdadtu lahaa uma diyaarsanin kabiira siyaamin soon weyn walaa salaatin salaad weyn walaa sadaqatin sadaqa weyn walaakinii uxibu allaha warasuulahu laakiin alleh rasuulaan jeclahay qaala anta maca man axbabta dadka aad jeclaatay baa adiga la jirtaa ayb tarjamada marka maxalushaahidkeeda meeshaas weeyaan oo nebigu inuu ku fadwooday masaajidkii albaabkiisa banaankiisa baabu maa dukira ana nabiya sala allahu alayhi wasalama lam yakun lahu bawaabun baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabyahay dukira la sheegay ana anabiya sala allahu alayhi wasalama nebiga lam yakun lahu uma sugnaanin bawaabun waardiye nebigu ma lahaa jirin marka waardiyaha in la samaystaa maxay noqonay marka yani bawaab waxaa laga wadaa bawaab raatiba nebiga ma lahayn xadiidkii abu muusaaba waxaa kusoo marnay soomaha inuu yidhi la akuunanna alyawma bawaaba rasuulilahi sal l slam maanta waxaan noqonayaa yuu yidhi nebiga midka ilaalinayo nebigana orta ha ilaalinin ma dhihin marka bawaabkan waxaa lagu macnayna bawaab raatib u ah oo nebiga uu mar walba kor taaganoo ilaaliya nebigu ma lahaa jirin haddii marka bawaabku duruuf ay keento laa basa ayb xaajib iyo bawaab iyaa jira xaajibku isaga wuxuu yahay ninka qaaligo kale ama ninka madaxdaa nin dadka uga horeeyo oo dadka dadka yacni ma arkayaan ninkan madaxda nin baa ka soo horeeya secretary wax lamid oo kale kaasun bay arkayaan marka culimmadu waxay yidhahdaan haddii secreteerku shaqadiisu tahay dadka soo kala horeeyo inuu kala hormariyo iyo dacwooyinka faylashooda iyo inuu soo usoo gudbiyo iyo laakiin hadhow dadku ay qaaligu arkayaan mar walbo taas ishkaal male iyado waa cadaaladba dhibna male taas laakiin qofku sideedaba inuu yidhaahdo dadkaan aan madaxda u ahay aniga hana la kala qariyo is arki mayno taas iyadu maan waciida kusoo aroora mana ahan sax qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa cabdusamad huwa cabdusamad ibnu cabdilwaari ayb qala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa haabitun albunani haabit bnu aslam albunani can anas bni malikin yaquulu limra'atin haweeney min ahlihi ehelkiisa ka midu wuxuu ku yidhi tacrifiina fulana hiblaaye ma taqaana qaalat nacam bay tiri ha qaala waxa uu yidhi faina nabiya sal l slam nebiga mara biha waa soo maray wahiya tabkii iyadoo oynayso cinda qabrin qabri agtiisa ku oynayso faqaala waxa uu yidhi itaqi llaaha wasbirii ilaahay ka cabso sabr faqaalat waxay tidhi ilayka canii iga dheeraw fa inaka adiga khilwun mid laga marnaysiiyey baa tahay min musiibatii aniga musiibada e haysato adiga musiibada e haysato kuma haysatay waa ka maran tahay haddii musiibadeedoo kale ku qaba lahayd saas ma dhahdeen qaala waxa uu yidhi fajaawazahaa nebigu waa gudbay wamadaa waana tegey famara bihaa rajulun nin ayaa soo maray faqaala wuxuu yidhi maa qaala laki rasuululahi sal l slam rasuulku muxuu ku yidhi qaalat waxay tihi maa caraftuhu war ma aanan garanin rasuulku inuu yahay qaala inahu larasuulu llah waa rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam qaala faja-at ilaa baabihi albaabkiisii bay timid falam tajid calayhi bawaaban waardiye ma aynan ka helin aatan xushaa faqaalat yaa rasuula allah wallahi baan ku dhaartee maa caraftuka kuma aqoonsanin kuma garanin faqaala nabiyu sal l slam ina asabra sabarku cinda wali sadmatin musiibada awalkeedu ahaaday sabarka dhabtaa markay musiibada awal kugu tahay aa lagaa rabaa markan aad ciil beeshay waxaad qaba weye waxaad qabata aad garan weysa waa iska sabraadaas waxba ma taraysa xadiidka kitaabu ljanaa-is ayaan kusoo marnay maxalushaahidka falam tajid calayhi bawaaban taas ayb marka bawaabka iyo xaajibkana haddii xaajibka iyo bawaabka loo samaysto dadka inuu soo kala hormariyo iyo say u kala horreeyeen iyo qadiyadahooda iyo qof walbaa waxa uu qaboo kale iyo ninkii degdegsan degdegtiis inuu uga warramo iyo ninkan hormari inuu yiraahdo iyo waxyaabahaas iyada dhib ma leh laakiin in loo samaysto dadka in layskaga hor joogsado iyada maya ee dadkii iyo madaxdana waa isku nacayaan waxaas ninka madaxda laakiin hadday dadka u geli karaan oo ay danahooda u sheegan karaan oo waqti uu dadka dhegaysto uu leeyahay yani waa waa dhib fara badan baaba arrintaas ay xal u noqon kartaa waa hariib dadkii gaaladii ah waxaan samaynayo muslimiintiina ma lagu arkayo dhibkana haysta waxaas ninkan ninkan yani gaalada waxaa laga yaabaa qofka degmada laga soo doorto xafiiskiisa usbuuciba maalin inuu ugu talagalay dadka cabashadooda inuu dhegaysto waa usoo gelayan dadka waa u imaanayan dhibkaana ay haysta u leeyahay maxaa iiga qaba kartaa innagiina waa kan yani waxaa weeyaan waxaa ka soo horeeya kumanaan qori iyo shidda dadkii ayaguna shiddo keliya waay haddii ninkaanu hadda waxau leeyahay isaga laftiisa haddii la yidhaah war dadka maad dhegaysatinta ku soo galaan in lay dila maa rabtaa ayuu ku leeyahay dadkii ayaga laftoodii madax unbaa lagu diray oo haddii marka in madax la dilo oo lala dagaalamo unbaa ka qaalib ah soomaalidu marka dadkiina dhibaata haysato n dadkii madaxda ahna ma fiicna dadkiina ma fiicna allah mustaqaa ayb hada aakhiruhu wbiاllahi towfiiq wsala allah wslm cla nabiyina mxamed